qofka xaggiisa usoo lugaynayso iyadoo soo dhowaynaysa iyo ninka intay libaaxda isku taagto ay haddana mucaanaqada ku samaynayso labadaa ninba way igu cusub yihiin buu yidhi falam ara ma arag qablii aniga hortay man shaksi ma arag mashaa uu lugeeyey albaxru kan badda aynu nidhaahnaa naxwahu xaggiisa nin baddu ay xaggiisa usoo lugaysay ani ka hor ma arag buu yidhi walaa rajula ninna maanan arag qaamat ay istaagtay tucaaniquhu iyadoo qooroqooraysanaysa alustu libaaxyadu labadaa arrimood baanu baa isku arkay buui haddaba laba tashbiih baa meesha yaalla labada tashbiihee meesha yaalla lafdiga baxri ama arkaysa lafdigaa isticaara ku jirta waana waana waana majaas waayo majaaska waxaynu ku soo dhigannay kelmad loo isticmaalay macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn saasay ahayd ayuu majaasku ahaa baxriga waxaa loo yaqaanaa baddaa weyn biyaha fadhiya maraakiibtu maraan ayaa baxri la odhan jiray laakiin iminka muxuu uga jeedaa baxriga ugama jeedo tiiye nin deeqsiya ayuu uga jeedaa jaamica ka dhaxeeyaana dee waa deeqda baabkii tashbiiha la odhan jiray waxa aynu wajushabah u naqaanay iminka jaamicbaa isticaaro kolkaynu soo gallo loo yaqaanaa isticaaro iminka jaamicun baa lagu odhan abwaabta isticaarada mee jaamicii baabka tashbiihana mee wajushabah baa lagu odhan jiray iminkana waa mee jaamic mee baa lagu odhanaya jaamica ninka deeqsiga ah iyo badda ka dhaxeeya waxa weeyaan deeq taasaa ka dhaxaysa wuxuu yidhi haddaba man masha albaxru naxwu kolkaa waxaa mushabbaha nin deeqsiya mamduuxa ayaa mushabbaha ninkaa deeqsigaa mushabbaha waxa mushabbahun bihiya baxri ayaa mushabbahun bihiya waxaa la xadfay mushabbihii ninka deeqsiga ahaa baa la xadfay waxaa la sheegay mushabbaha magiciisii baxri ahaa mushabbaha mushabbahun bihiga magiciisii baxri ahaa ayaa la sheegay mushabbahun bihigaa magaciisu sheegan yahay waxaa looga jeedaa mushabbihii oo nin deeqsiyaa looga jeedaa iminka baxrigaa nin deeqsiyaa looga jeedaa qariinaa meesha taalla maanica ah qariinadu waa maxay xaaliye maahae waa maqaaliyo waa mashaada lafdigaa mashaaa mashalbaxru bad lugaynaysa miyaad aragtay weli bad lugaynaysa mashaa kolkii la yidhi lugaynta shaksi baa iska leh kolkaa in looga jeedo baxrigan shaksi sifadiisuna tan ay tahay ayaad dareemaysaa qariinadu waa maqaaliyo weeyaan laakiin kitaabun anzalnaahudii hore qariinadu xaaliyay ahayd oo labada tusaale saasay u kala noqonayaan waxaa kaluu yidhi walaa rajulan qaama tucaaniquhu lustu nin intay libaaxdu istaagaan ay mucaanaqa ku sameeyaanna aniga ka horba ma arag buu leeyahay iyadana tanina way igu cusub tahay buu yidhi haddaba halkaana lafdi baa yaalla macnihiisii macno aan ahayn aynu u isticmaalayno waana alustu usti waa jamcu asad weeyaan kolkaa asad libaaxa buurta ee raanta iyo ciddiyaha leh ayaa loo yaqaanay laakiin imika ustigan waxaa looga jeedaa waa maxay waa nin geesiya geesi baa looga jeedaa kolkaa waxaa la shabbahay rajul shujaaca mushabbaha waxaa mushabbahun bihiya asadkii buurta waxaa la idicaystay rajulka shujaaciiiba inuu libaaxda ku biiray kolkaasaa magicii libaaxda loo soo caariyeystay kolkaa asadkan meesha yaallaa waa mushabbahun bihiga magiciisii mushabbaha magiciisiina wuu xadfan yahay asadkan haddaba iminka meesha yaalle mushabbahun bihigu iska lahaa mushabbihii baa looga jeedaa oo nin geesiya ah qariinada meesha taallaa waa qaama tucaaniquhu waayo cid libaaxu isma taago oo ma qooroqooraysto dadka nin geesiya in looga jeeda dareemaysaa haddaba beydkaana laba isticaaro ayaa ku jira labada isticaaraba waa tasriixiyo ama waa musaraxo waayo tasriixiyadiiyo musaraxada waa isku mid uun waxaa lagu gartaa baynu nidhi mushabbahun bihiga magiciisaa sheegan daa'iman waxa aynu sheegayno o dhan mushabbahun bihiga magiciisaa sheeganaa isticaarada kolka tasriixiyada la odhanayo ama kolka musaraxada la odhanayo mushabbahun bihiga magaca uu leeyahay ayaa sheegan bu ayuu warku yahay wuxuu yidhi kii kaa tilmaamaya wa qaala almutanabi ninkii mutanabi la odhan jiray wuxuu yidhi waqad qaabalahu kiiuu soo qaabilay mamduuxuhu ku ammaanayey oo wacaanaqahu uu qooroqooraystay falam ara qabli man masha albaxru naxwahu walaa rajulan qaama tucaaniquhu lusdu wa qaala wuxuu yidhi waa mutanabi laftarkiisii fii madxi sayfidowla ninkii sayfudowle la odhan jiray ayuu iminka mar labaad ammaanaya sayfudowle ayuu gabaygan ku leeyahay muxuu yidhi amaa taraa dafaran xulwan siwaa dafarin tasaafaxaad fiihi biidulhindi waalimami amaa tara war miyaadan u aragba dafaran guul miyaadan u arag xulwan oo macaan welibana siwaa dafarin guul mooyaane malaha wax kale guulba uma aragtid buu yidhi tasaafaxad ay isa salaameen fiihi dhexdiisa biidulhindi biidulhindigii iyo waliman limamkii ay isa salaameen walimamu ay isa salaameen wuxuu leeyahay sayfudawlow ammaanayaayo sayfudawlow sayfudawlow buu leeyahay guul uma aragtid fiican mar haddii eeg inaad dagaal ka guulaysatay uma aragtid buu leeyahay jardoo biidulhindiga iyo iyo limamku ay isa salaamaan limamku halkan yar timaha ka soo baxee dhegta dusheeda ayaa limam loo yaqaanay halkaa yar timaha ka soo baxaa limam la odhan jiray laakiin iminka madaxoo dhan ayuu uga jeedaa oo waa madaxii oo dhan ayuu limamka leeyahay biidulhindigu biidku waxa weeyaan ismu min asmaa seef adu waa lagaga kinaayoonaya seeftu way cadcad tahay biid waa jamcu abyad abyadkaasi kuwii caddaa ee seefaha ayuu dee ujeedaa hindi wuxuu ugu nisbeeyey seefta ayaa midba wadan lagu sameeyaa kolkaa seefaha iyo warmaha iyo sida leebabka iyo kol waxaa loo nisbeeyaa wadanka lagu sameeyo kol waxaa loo nisbeeyaa shaksiga sameeya kolba noocbaa loo sime ayaa loo nisbeeyaa kolkaa hindi waxa hindiya seefta lagu sameeyo ayaa muhanad lo odhan jiray sideedaba muhanad iminka biidulhindi seefaha ayuu uga jeeda ayuu kaga kinaayoonaya limamkana madaxa oo dhan ayuu kaga kinaayoonaya kolkaa wuxuu yidhi tasaafaxat fiihi haddayna isgacan qaadin biidulhindi walimam haddayna isgacan qaadin aduu guulba uma aragtid buu yidhi haddii biidulhindi iyo limamku ayna isgacan qaadin halkan haddaba isticaara taalla isticaarada meesha taalla waa maxay sheekha sidaynu arkayno kelmad baa loogu isticmaalay macnihii aynu u naqaanay macno aan ahayn kelmaddaasina waa maxay waa tasaafuxa tasaafuxa maxaa loo yaqaanay waa isasalaanki isqacanqaadkii weeyaan haddaba tasaafaxadaasi waxaa looga jeedaa iltiqaa looga jeeda iltiqi ayaa looga jeedaa kulan waayo iltiqaa la shabahay kulan baa la shabahay kulankii iltiqaha ahaabaa mushabbaha tasaafuxii isqacanqaadka ahaana waa mushabbahun bihi waxaa la iddacaystay kulankuba inuu isqacanqaad yahay kolkaasaa kulankii mushabbaha ahaa meesha laga saaray kolkaasaa tasaafuxii mushabbahunbihiga ahaa la sheegay isticaaradu maxay noqonaysaa tasriixiyay noqonaysaa mushabbahunbihigii baa sheeganay tasaafuxii ayaa laga ishtiqaaqday tasaafaxa oo macnaheegu iltaqaa uu yahay oo dee mushabbaha loo isticmaalayo waa isticaara musaraxa ah way ka yar duwan tahay kuwii hore waxaa sababay ka duwanaanshahaana tabiciya loo yaqaanaa tabiciyadana iminka maynaan sharxine cashirkeennan aakhirkiisa inay noogu timaadaa laga yaaba tabiciyo isticaaro tabiciya ayay noqonaysaa haddaba tasaafaxadaasi tasaafuxuu isgacanqaad buu ahaaye iminka waxaa looga jeedaa ilti kulan baa looga jeedaa qariinaa meesha taalla waa biidulhindi iyo limam waayo seefti iyo madaxu miyay isgacan qaadaan mise way kulmaan way isku dhacaan way isku dhacaan isma qacan qaadana way isku kulmaan isku dhacaan haddaba biidulhindi waa limam biidulhindi waa limam waa qariino ina tusinaysa tasaafaxaasi inuuna isgacanqaadkii ahayna kulan inuu yahay amaa taraa war miyaadan arkaynin dafaran guul miyaadan u arkaynin xulwan oo welibana macaan siwaa dafarin guul mooyaane wax kale guushaasi oo tasaafaxad ay isgacan qaadeen ama tasaafaxad ay kulmeen fiihi dhexdiisa biidulhindi seeftii iyo walimam madaxdu iyo madaxu kol haddii seeftii iyo madaxu ayna kulmin aduu inaad guulaysatayba ma moodaysid haddaadan meesha cadowgaaga iyo gaalada aadan in badan madaxa ka jarin guulba uma taqaanid buu leeyahay waxaa jira saddex tusaale oo kow iyo laba iyo saddex ka koobnaa ayuu sheekhu inoo sheegay saddexdaa tusaale saddexdaba isticaarada ku jirtaa tasriixiyay ahayd ama musaraxay ahayd saddexdaba tasriixiyay ahayd tasriixiyadana waxaynu ku soo ururinnay mushabbahun bihiga laftigiisaa sheegan baynu nidhi mushabbahuna daa'iman wuu xadfan yahay kolkaa saddexdaa tusaale waad fahamtay waxaa jira haddaba mushabbaha mushabbaha sidaad garanaysid oo lafdigiisa haddii la sheego mushabbahunbihigana la xadfo makniyay isticaaradu noqonaysaa haddii mushabbahu sheegan yahay hadduu mushabbahunbihigu sheegan yahay si oo tasriixiyo ma ahayn cagsi taa cagsigeega oo mushabbaha in la sheego mushabbahunbihigana la xadfaana waa makniyo laakiin waxay ku kala duwan yihiin kolkii tan hore mushabbahunbihigu uu sheegnaa mushabbahunbihigan macnihiisu mushabbaha ayuu ahaa laakiin iminka markuu tan mushabbahu sheegan yahay mushabbahani ma aha mushabbahunbihiga macnihiisii isagu mushabbahani mushabbihiisii ubu iska yahay intaasay ku kala duwan yihiin haddii mushabbahunbihigu sheegan yahayna waa tasriixiyo hadduu mushabbahu sheegan yahayna waa makniyo haddaan soo duuduubnana saasay noqonaysaa bal tusaalayowgaan eegno qaala alxajaaj fii ixdaa khutabihi xajaaj ninkii la odhan jiray nin lugawiya weeyaan ninkani luqada aad baa looga qaataa xajaaj binu yuusuf waa nin la yaqaano subax subaxaha ka mid a ayuu asxaabta nebiga arkayoo intuu ku soo jeedsaday rag asxaabtii iyo taabiciintiiba meesha way wada fadhiyaan ayuu saa usoo eegayo kolkaasuu yidhi intuu nin la hadlay war yaa horta ani maxaad ii taqaaniin buu yidhi ya maxaad ii haysatiin buu yidhi bal iga warrama nin baa is yidhi hadalka u dusiiye oo wuxuu yidhi anta alcaadil anta alqaasit alcaadil buu yidhi anta alqaasit alcaadil qaasi alcaadile ayaa tahay buu yidhi haddaba anta alqaasit alcaadil waxay dadku u fahmayaan inay tahay in allaha yuxibu lmuqsidiintii waanku fahmay buu yidhi oo qaasidka ilaahay baa sheegayo wa ama alqaasituun fakaanuu lijahannama xataban qaasidku horta waa kaasuu yidhi kaad ii haysataa caadilkuna waa kii jidka xaq garab maray ee baatilka u leexday ayaad ujeedaa buu yidhi waana ninku siduu ujeeday dee muxuu samayni kolkaan ninkani luqawi buu ahaa xajaaj qabacsaniyi xajaaj qisadiisa waa kaad arki jirteen intay isla mari jireen haddaba xajaaj binu yuusuf ciraaq markuu tegey khudbad dheer buu ka jeediyey ciraaqiyiintu inkastay ka baasaadeen ama ay aad uga adkaadeen waayo ciraaq xataa kuwii shiicada ahaana way ka yaabiyeen inay yaroo shiico ah ayay beri munaadaroodeen xajaaj wuu ka bediyey inuu diluu doonayoo wuuba go'aansaday haddana ilaahay baa ka badbaadiyey si kasta wiise makar kasta uu udhigayo inankaa yar meel alla meeluu ka gari waayey inanka yar kiyo qasrigiisii xajaaj dhex fadhiya ayuu kusoo baxay kolkaasu intuu qasrigii aggan iyo aggan ka eegay buu yidhi atabnuuna bikulli riicin aayatan aayatan tacbauun watattakhiduuna masaanica lacalakum tukhladuun xajaaj baa yaabay kolkaasuu yidhi xajaaj oo miyaad i garanaysaa buu yidhi niyo waayo kuwaad ka hadlaysa de adaan ku jeedaa oo yaad ii garanaysaa buu yidhi dee inaad tahay baan garanayaa buu yidhi kii xumaay reeralkafi reeralkafi kii xumaay reeralkafi inaad tahay waan ku garanaya maad iga qarsoon tahay buu yidhi wuu yaabay kolkaasuu yidhi malaa ninkan uu ku garanaya oo maxaafid baa tahay buu yidhi qur'aanka hal anta xaafid kolkaas qur'aanka ilaahay baaba yidhi innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun awa yaxtaaj awa yaxtaaju lqur'aanu minii xifdan buu yidhi qur'aanku ma inaan ilaaliyuu bay iga baahan yahay ani kolkaasuu haddana yaabayoo awa axkamta buu yidhi haddaba miyaad si fiican u sugtay qur'aanka kolkaasuu yidhi atactaqid anahu anahu kaana fii azalihi muxuu yidhi fii azalihi khalal qur'aanka azalnimadiisii kolkiisii horema inuu khalal ku jiray ayaad u haysataayoo imika la sugayo buu yidhi ilaahay baa muxkam ahaa ka dhigay qur'aanka eh uu yaabay wax alla wuxuu yidhaahdaba uu ka yaabiyaayo kelmad ka duwan dhinacii kale ayuu ugu leexinaya kolkaasuu xajaaj yidhi wayxakamaada abuur bal ii sheeg bu yidhi waxaan idhaaya saxda ah kolkaasuu yidhi awa awcayta alqur'aan awa awcayta alqur'aan dhe buu yidhi kolkaasuu yidhi awa awcayta alqur'aan nacam buu dee yidhi haddaba aqri wuu yidhi bal suurad kolkaasuu yidhi idaa jaaa nasrullahi waalfatx wara'ayta naasa yakhrujuuna min diin illaahi afwaajan kolkaasuu xajaaj markaa hore ma weydiininoo may garanaysaa ma odhan kolkaasuu yidhi yakhrujuuna min diin illaahi afwaajan kolkaasuu yidhi war yakhrujuuna maahae yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan dhe buu yidhi kolkaasuu yidhi waktigaa waktigii nebigay taasi ahayd buu yidhi yadkhuluuna ama fii waktika fannaasu yakhrujuuna min addiini afwaajan ummaddu koox koox bay diinta uga baxaysaa lima buu yidhi oo libukdika buu yidhi oo aniyaad ii haysataa buu yidhi oo dee kii xumaaya reerka khafiif buu yidhi kolkaasuu xajaaj dareemay inuu ninkani garanayo kolkaasuu wuxuu yidhaaba intuu wax u dhigo ayuu yidhi ka waaban dilaynaayo soo qabta la taliya yawgii buu la hadloo ma dilaa buu yidhi kan haaba yidhahdeen dilka saa kugu leh kolkaasuu la taliya yawgii inankii yara ku jeedsado wuxuu yidhi waxaan idin leeyahay buu yidhi julasaau fircawnikum alawal kaanuu khayran min julasaa'i fircawnikum haada fircoonkii hore la teliyey yowgiisii ayaa ka khayr badnaa buu yidhi fircoonkan inan imika taagan la teliyey yowgooga waayo uu yidhi fircoonkii hore kolkuu yidhi muuse iyo haaruun ma dilnaa la teliyey yowgii maxay yidhahdeen buu yidhi qaaluu arjih wa akhaah ha dilin bay yidhahdeen buu yidhi la taliyey yowgii hore laakiin xajaa fircoonkan imika kolkuu yidhi kayar ma dilaa dee dil baad tidhahdeen muna fircoonkii hore kuwiisaana idinka khayr badnayn ciraaq way ka yaabisay ninkan xaqiiqatan way ka yaabisay waxaan xusuustaa nin odayo maalin ka soo horbaxo reemiyi ah ma jirin dee jaraa'idadan iyo suxuftan iyo waxaan iminka sawirka baahinaya odaygani waa oday iska da-a uu la kulmay dariiq buu ku kulmay markay isa salaameen buu yidhi arkii xumaayo faajirka ahaa ka warran buu yidhi reer thaqafi kol waaba xajaaj laftarkiisa mana garanayo kolkuu ka dhammaystay ayuu xajaaj yidhi armay garanaysaa buu yidhi odayow may buu yidhi odaygii kaad tilmaamaysay baan ahaa buu yidhi odaygiina intuu sii eegay buu yidhi anna may garanaysaa may buu yidhi anna odaygii waa laaya ree hebel baan ahaa buu yidhi dee oday waala muxuu ku falay iska socon bu yidhi hadda haddaad odaygii waa laa tahay iska soco kolka nimankani way ka yaabiyeen horta xajaaj runtii way ka yaabiyeen haddaad qisaskiisa iyo khutabkiisa akrido mararka birhkood baad odhanaysa war waxan malaha sax maahayn say u dhacayeen iyo maskaxda iyo noocay ahayd markii khudbooyinkiisii bay ka mid ahaydoo waa kii odhan jiray anigu waxaan ahay gantaa laygu kii soo toogtay haddaad tihiin ree ciraaq wuxuu idhi innii la araa anigu waxaan arkaa ru'uusan madax ayaan arkaa qad ayna cad bislaatay waxaana waxaana dhawaaday qitaafuhaa goosashadeedii alla ilaah waxaan arkaa buu yidhi madax intay bislaatay iminka un ay taagan tahay waktigii la goosanayay wainii la saaxibuha ana ninkii goosanayaabaan ahay buu yidhi ana ninkii goosanayey ayaabaan ahay haddaba khudbadiisa markaynu eegno tashbiih isticaaraa ku jirta bimacnaa majaas baa ku jira majaasku waa kelmad loo isticmaalay macnaheedii macno aan ahayn waayo waxaynu ognahay inuu ru'uusan qad aynacad yidhi ru'uusan qad aynacad tashbiihaas waa mudmar baa loo yaqaan ru'uusan qad aynacad buu yidhi waxa mushabbah ah ru'uus madaxa ayaa mushabbaha waxa mushabbahun bihiya simaar mushabbahun bihi waxaa la idicaystay ru'uustuba inay simaartii oo kale tahay waxaa la xadfay mushabbahun bihigii oo maxay ah simaar ru'uustii mushabbaha ah unbaa qoran mushabbahun bihiga xadfanna shay khawaastiisa ah ama lawaasimtiisa oo mushabbahun bihiga xadfanin nooca uu yahay caddaynaya ayaa meesha ku sheegan oo waa maxay aynacad waxa bislaadaa waa maxay sifada inaaca ah waxa yeeshaa waa maxay inaacaya midhaha sow ma aha kolkaa mar kasta oo mushabbahun bihiga la xadfo sifo khaasadiisa ah ayaa meesha ku sheegan haddaba ru'uusan waa mushabbihii mushabbahun bihigiina uu xadfan yahay laakiin ha xadfanaada mushabbahun bihiguye shay khawaastiisa ah ayaa sheegan oo aynacad ah tashbiiha noocan oo kalea maxaa la isticaarada noocan oo kalea maxaa la odhanaya waa isticaara makniya isticaarada makniyada maxaynu daabitkeega ka dhignay waa in mushabbahun bihiga la xadfo baynu nidhi mushabbahana la sheego mushabbahaa sheeganna waa macnihiisii saxda ahaa unbaa looga jeedaa macnihiisii saxda ahaa unbaa looga jeedaa inii la araa anigu waan arkaa ru'uusan madax ayaan arkaa qad aynacad bislaatay oo waxaana uu gaadhay ama uu dhowaaday qitaafuhaa goosashadeedu wa innii anigu la saaxibuhaa ninkii goosanayey baan ahay haddaba haddaynu cibaaradan eegno culimmadu waxay yidhaahdeen kelmadda ru'uusihi waa mushabbah waxaynu nidhi mushabbahaana macnihiisunbaa loo isticmaalaya mushabbahun bihiguna waa maxduuf isticaaraduna sideedaba majaas bay ahayd majaaskuna lafdi loo isticmaalay macnihiisa macno aan ahayn weeyaan bal tarkiibkan ka soo hela lafdi loo isticmaalay macnihiisii macno aan ahayn way isku khilaafeen isticaaraku magacowga culimmada bedhkood waxay yidhaahdeen sakaaki oo kale wuxuu qabaa waa nin muctaziliya wuxuu qabaa sakaaki ru'uus inuuna macnihiisii saxda ahaa aan loo isticmaalin ee isagan isticaaradu ay ku jirto ru'uus macnihii saxda ahaa looma isticmaalin oo wuxuu aaminsan yahay ru'uustu waa laba madaxan dadka ku yaalla ma arkaysaa aynu arkayno iyo madax midhaha ku yaalla oo markii madaxa mushabbah laga dhigay ru'uusta ee midhihiina mushabbahunbihii laga dhigay waxaa la idicaystay in madaxu uu ka tirsan yahay midhaha kolkaa madaxiiso midhihii kuma biirin haddaba madaxa macni ereygiisa maxaa ka mid a lafdigiisa saxda ahaba maxaa ka mid a dee ru'uus baa ka mid kolkaa ru'uuskani waaba lafdi loo dejiyeyba weeyaan buu ku leeyahay macnihiisa saxda ahaa sakaaki meel aad u fog ay culimmadu la yaabeen baciidsanideeda ayuu ka hadlayaa laakiin isticaaranimada jumhuurtu waxay leeyihiin isticaarada iyo majaasku wuxuu ku jiraa mushabbahun bihiga oo mushabbahun bihigan xadfan ayaa macnihiisii macno aan ahayn loogu isticmaalin sidii ka hore uu ahaayoo kale mushabbahun bihigii horen soo maraynay soo macno kale loogama jeedin mushabbahun bihigan xadfan ayaa isna macno kale looga jeeday oo isticaaradu waxay ku jirtaa ama lafdiga majaaskii wuxuu ku jiraa mushabbahun bihiga xadfan saa ayay jumhuuru jumhuurtii qaateen wa qaala almutanabi ninkii mutanabi la odhan jiray mutanabi waa nin la yaqaanoo caan ah nebinimuu sheegtay saasaa mutanabi loogu bixiyey waa la xidhay markii jeelka muddo dheer uu ku qaatay ayaa la soo daayey kadibna wuu islaamay si fiican buu tawbadiisii ayay u hagaagtay mutanabi iyo abuayibba waa la yidhaha nin aad fasaaxo u leh buu ahaa ninkaa haddaba mutanabi loo yaqaano ayaa beydkan tirinaya muxuu yidhi ولما قلت الإبل امتطينا إلى ابن أبي سليمان الخطوب ولما قلت مركي قال نقطي الإبل قاديد كي لفولي مركي قال نقضين أما قيل مركو قال نقضي أيان امتطينا أصيفولنا إلى ابن أبي سليمان نكي إن أبي سليمان لأورنجري الخطوبة دباتوين دباتوين بان أصيفولنا يبوي هذا با هلكا بيتك نكي نوح إليه مركي بابور وايي ayaan dhibaatada gaari ka dhigtay dhibaatada laftarkeegii ayaan gaari ka dhigtay miyaad aragtay weli nin dhibaato fuushan nin intuu dhibaato fuushan yahay dhibaatadii wata miyaad aragtay dhibaatadii meel geynaysa saasuu tilmaamaya walamaa qallad markay qaali noqotay ama ay yaraatay alibilu ibilkii markii uu ay yaraatay ayaan imtadaynaa fuulnay ila bni abi sulaymaan ina abi sulaymaan baanu u fuulnay alkhuduuba dhibaatooyin dhibaatooyin baanu gaadiid ka dhiganay buu ku yidhi haddaba mushabbah baa meesha yaalla mushabbahu waa maxay waa alkhuduub khuduub baa mushabbaha waa dhibaatada ayaa mushabbaha mushabbahun bihi ayaa isna meesha yaalla waa rukuub gaadiidkii la fuuli jiray ma garanaysaa rukuubkiibaa mushabbahun bihiya yaa la xadfay mushabbahun bihigii rukuubka ahaabaa xadfan mushabbahun bihigii markii la xadfay khawaastiisa shay kamida ayaa sugan oo waa maxay imtiطe imtiطuhu muxuu ahaa fuulid sow maaha yaa la fuulaa gaadiidun baa la fuulaa dee rukuubkii haddaba khawaastiisii baa meesha ku sheegan oo imtiihiya walamaa qallat markay qaali noqotay alibilu ibilkii markay qaali noqotay ayaan imtadaynaa fuulnay ila bni abi sulaymaan baanu u fuulnay alkhuuuba mashaakilka wa qaala wuxuu leeyahay waa mutanabi laftirkiisii un weeyaan
المجد عوفي إذ عفيت والكرم وزال عنك إلى أعدائك الألم almajdu waxaa sharafta loo yaqaano cuufiya waa la caafiyey id cuufiyta markii adiga lagu caafiyey walkaramu alla ilaah deeqdiina waa la caafiyey wazaala canka waxaa xaggaaga ka zuulay ilaa acdaa ilaa acdaa'ika acdaadaadii waxaa u zuulay alalamu xanuunkii xanuunkii adiga wuu kaa tegay oo cadowgaagii ayuu helay cadowga maxaa loo yaqaanaa culimmadu waa isku khilaafeen cadowga tilmaantiise waxa laakiin ugu dhadhow tilmaanta odhanaysa cadowgu waa ninka ka naxa adiga farxadaada kuna farxa adiga naxdintaada cadow kolkaa doonayso daabidkiisa waa man yaxzan lifaraxik wa yafrax lixusnik waa ninka adiga farxadaadana ka murugoonaya murugtaadana ku farxaya ninkaasaa cadow la yidhaahdaa wazaala canka ilaa acdaa'ika alalamu kol haddii adiga dhibaatadu ay kaa baxday dee adugu waad faraxday ayaa naxay cadowgaagii baa naxay cadowgaagii ayaa naxay haddaba beydka laftarkiisa isticaaraa ku jirta isticaaraduna waxa weeyaan majdigaa ayaa mushabbaha majdi ayaa mushabbaha mushabbahun bihiguna insaan xanuunsanaya weeyaan min mariid ah eeg insaan mariid ah ayaa mushabbahun bihiya mushabbahun bihiga insaankii mariidka ahaa baa la xadfay laakiin maxaa la sugay sifooyinkiisii uu lahaa oo maxay ah cuufiya caafimaadku waa maxay yaa iska leh nin bukasow maaha sifooyinkiisii ayaa meesha yaalla mushabbihii oo majdiya unbaa inoo yaalle mushabbahun bihigii baa maqan isticaarada noocan oo kaleana maxaa loo yaqaanay isticaara makniya ayaa loo yaqaanay saddexdaa tusaale ee dambana isticaaradu waa makniyo lix tusaale ayuu sheekhu inoo keenay saddexna musaraxuu ka keenay saddexna makniyu ka keenay almajdu sharaftii cuufiya waa la caafiyey id cuufiita adiga markii lagu caafiyey walkaramu deeqdiina waa la caafiyey wazaala canka adiga waxa kaa zuulay ilaa acdaa'ika acdaadaadii waxa u zuulay alalamu xanuun oo dhan ayaa adiga kaa zuulay oo xaggii acdaadaada u zuulay buu leeyahay acdaadaadii ayuu xanuunkii o dhani tegey alijaaba albax afwan albax wuxuu damcay sheekhu inuu haddaba sharax bixiyo albax baxii inuu bixiyo doonaya fii kulli miihaalin tusaale kasta waxa ku sugan oo min alamhilati tusaalayowgii ka tirsan asaabiqati ee inoo hormaray majaazun majaaz ayaa ku sugan majaaska oo lugawiyun lugawiya aya kelimatin ay kelim ay kelimatun kelimad ayaa ku sugan ustucmirad la isticmaalay fii gayri macnaaha macnaheegii waxaan ahayn alxaqiiqiyi ee dhabta ahaa falmihaalu alawal tusaalaha koobaad oo min alamhilati tusaalayowgii ka tirsan ahalaaati ee saddexda alulaa ee horhoreeyey yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa kelimatayi dulumaat wanuur waa aayaddii qur'aanka ahayd walaa yuqsadu loogama jeedo biluulaa ta hore ila dalaal baadi mooyaane wax kale walaa yuraadu loogama jeedo bihaaniyati ta dambe ila alhudaa waaliimaan mooyaane wax kale waalcalaaqa calaaqada ka dhaxaysa almushaabaha weeyaan waalqariinatu qariinaduna xaaliyatun xaaliye weeyaan wa beyt lmutanabbi ninka mutanabbi'a beytkiisu yaxtawi wuxuu koobayaa calaa majaazayni laba majaaz humaa iyagoo albaxru baxri weeyaan alladii baxrigoo yuraadu bihi looga jeedo alrajulu lkariim looga jeedo licalaaqati lmushaabaha ayaana looga jeedaa waalqariinatu qariinaduna mashaa weeyaan iyo walustu ayaa ku jira allatii taasoo yuraadu bihaa looga jeedo ashujcaan geesiyaasha licalaaqati lmushaabahana looga jeedaa waalqariinatuna tucaaniduhu weeyi waalbeyt athaalis beytka saddexaad yaxtawi wuxuu koobayaa calaa majaazin buu koobayaa huwa tasaafaxad weeyaan alladii kaasoo yuraadu minhu looga jeedo talaaqad baa looga jeedaa licalaaqati lmushaabaha calaaqada mushaabahada ah aawadeed waalqariinatu qariinaduna diidulhindi waa limam weeyaan waidaa ta'ammalta haddaad si fiican u eegto كل مجاز مجاز كسته سبق أو إنه هرمري رأيت واحد أركيسا أنه إساو تضمن إنه ضمنستي تشبيها تشبيه أو حذف منه لقى حدفي لفظ المشبه لقى حدفي أو واستعير لعاريستي بدله بدل كيسة لفظ المشبه به لعاريستي ليقوم سي لفظ مشبه به ويسكو تاغو مقامه مشبه ميشيسة بدعاية أن المشبه به مشبه بدعاية أن المشبه مشبه وحلي دعي سنية بدعاية أن المشبه بدعاية أن المشبه وحلي دعي سنية مشبه هو يسقو عين المشبه به مشبه به غلفتر كيسين وياي كلمة داير قلبي بقى كتيرة سو بدعاية أن المشبه به ما أرد مشبه به ما أها هذا يري بعض به إيه ويكو قلدن تيالكا وبدعاية أن المشبه أون بدعاية أن المشبه مشبه ayaa la idacaysanaya huwa isagu aynul mushabbah bihi ka dambe ay baad la sabihi la socota iska ilaaliya kelmadaas inay idin idin inay idin hoos mari mushabbah ayaa la idacaysta inuu mushabbah bihi laftirkiisa yahay laakiin sheekhan uu qalbiyeeyo wuxuu yiri mushabbah bihi la idacaysta inuu mushabbah yahay wada ceeb saafi wax la arkay ma aha culimada balaaqada shakhsi waaxidina wuxuu ku hadlay maaha waa cibaarada nin weeyaani bal kitaab nuskhadii nin ka duwan hadaad heshiin soo baara waayo bihidaa xagga dambu raacinaya waa dareentaan u malaynaya iska dhaaf wa haadaa kani abcadu madan isagaa aad iyo aada usii xeel dheer amaa madihiisu ugu fog yahay fi lbalaaqati xagga balaaqada wa adkhalu isaga ayaa gelin badan fi lmubaalaqa xagga mubaalaqada wa yusamaa waxaa lagu magacaaba waa idicaha ayuu hadda tilmaamaya idicahaasi isagaa xagga mubaalaqada aad wax usii gelin badan ويسمى هذا المجاز وحا لغو مغعابا استعارة با لغو مغعابا ولما كان المشبه به مشبه به مركو نقضي مصرحا به مثل عضين أيوه في هذا المجاز مجاز كان دحديث سمي وحا لغو مغعابا استعارة تصريحية مشبه به قاش عقل سادرت باستعارة تصريحية لو إلهنا نرجع وحي نقول قرينا إذن هضبا إلى الأمثلة ثلاثة صدح لي تصالح الأخيرة اي قدم بي صدح لي هرايا انتاسي هاي صدح لي دنبي بلا إنه نقول نبوكي ويكفي وحا فلان an nuudixa laka inaan kuu caddayno mihaalan hal mihaal oo minhaa saddexda dambe ka mida litaqiisa calayhi si aad uga qiyaasato maa bacdahu waxa ka dambeeya saddexdan dambe makniyada ah mid uun baan kuu caddayni labada kalena uga qiyaasa buu ku yidhi kuu caddaynayaa bal joogay waa kee wahwa isagu qowlu lxajaaj xajaaj qowlkiisa weeyaan fi tahdiidi hanjabaadda markuu uu ku jiray uu lahaa innii la araa ru'uusan qad aynacat fa ina aladii ka yufhamu minhu laga fahmayaa an yushbaha aru'uus in madaxa mushabbah laga dhigo weeyaan bisamaraatna lagu shabaho midho fa aslu lkalaam kalaamka asalkiisu wuxuu ahaa innii la araa anigu waxaan arkaa ru'uusan madax ayaan arkaa ka samaraati midhaha oo kale ah qad aynacad oo bislaatay uma xudifa waxaa la xadfay almushabbahu bihi baa la xadfay oo fasaara wuxuu noqday innii la araa anigu waxaan arkaa ru'uusan qad aynacad calaa takhayul waxaa la takhayushanayaa ana aru'uusa ru'uusu qad tamahalad inay caddaatay في سورة حمار إنك عضعتي والرمز والا إشاري للمشبه به مشبه به المحذوف أي حذفا بشيء بالغ إشاري ومن لوازمه خواستي سكمضة وهو أين عد بويان وهي مرها وحيوغ لوازمتي لوازمتي وذكمضة أين عد وي بسلاشها ولما كان المشبه به مشبه به مركو النقضي في هذه الاستعارة استعارة مختفية محتجبا من إسقريي سميت وحلق مقعابي استعارة مكنية كل كان مكنية ومخفية waxa la qariyo baa makniye loo yaqaan isti'aaratu makniya saas ayaa lagu magacaabay buu kuleeyahay wa mithlu dhalika sidaas oo kale un baa yuqaalu la oranaya fi imtadayna alkhutub iyo wa fi kalimati almajdi oo fi albayt alakhir baytka ugu dambeeyo ku jira labada kelmadoodna uga soo qiyaaso kelmadda hore de inagaaba ka shaqaynay Soomaali ahaan baan uga shaqaynay alqaacida aw alkhulaasa bal khulaasadana aynu eegna hadda الاستعارة استعارته قسم من المجاز اللغوي الاستعارة استعارة من المجاز مجاز كأي كتر سنتهاي اللغ... اللغوي اللغوي آه. مجاز كاللغوي آه. أي استعارة كتر سنتهاي بوي وهي استعارة تشبيه هرتوى تشبيه حذف لحد في أحد طرفيه لبلا طرف متكمضة ما وضع الشيء نانكرا بين لبلا طرف مشبه مشبه بيه هدي مشبه لحد فنأ waa tasriixiyo dee mushabbahun bihigaa sheegan haddii mushabbahun bihiga la xadfana waa makniyo oo mushabbahaa sheegan baynu nidhi wahiya iyadu tashbiihun waa tashbiih xudifa la xadfay axadu darafayhi labadiisa daraf mid ka mid a fa calaaqatuhaa calaaqadeedu almushaabahatu waa isshabihid daa'iman haddii isticaaro calaaqada sheeg lagu yidhaah daa'iman waaba mushaabaho guud kelmaddaa mushaabaha amaad odhan kari waayeysa isticaaro oo dhan calaaqadeedu waa mushaabahu daa'iman buu ku leey waa mushaabahu wahiya qismaan labay u qaybsantaa kow tasriixiya mid tasriixiyeah wahiya tasriixiyadu maa isticaarada weeyaan surixa la caddeeyey fiihaa dhexdeeda bilafdi lmushabahi bihi mushabahu bihiga lafdigeega ta la caddeeyo ayaa loo yaqaanaa maxay isticaara musaraxa ah laba makniyatun ta labaadna waa makniyo wahiya makniyadu maa xudifa fiihaa ta la xadfo weeyaan almushabahu bihi la xadfo wa rumiza lahu laguna ishaaro bishayin shay lagu ishaaro oo min lawaasimihi khawaastiisa ka mid a namuudaj bal tusaalahan aan eegno qaala almutanabbi ninkii mutanabbi ahaa ayaa isna beydkan tirinaya muxuu yidhi yasifu wuxuu tilmaamaya dukhuula rasuuli ruum nimankii ruum la odhan jiray ayaa nin soo dirtay sayfudawley usoo dirteen ninkiibaa sayfudawle usoo ayaa usoo galay dee qal qalcaddii sayfudawle uu ku jiray ayuu soo dhex lugaynaya qalcaddii wada goblinayd ayuu soo socdaa yasifu wuxuu tilmaamayaa mutanabbi dukhuula rasuuli ruum nimanka reer ruum ah rasuulkii ay soo dirteen oo u soo galay calaa sayfudawle usoo galay kolkaasuu beydkan tiriyey muxuu yidhi beydkaasi muxuu ahaa
وأقبل يمشي في البساط فما درى إلى البحر يسعى أم إلى البدر يرتقي فأصبح وأقبل wuu qaabilay buu ku leeyahy ninkii ruum ka yimi uu soo qaabilay yamshi kii oo lugaynaya fi lbisaad gogasha dhexdeeda bimacnaa guriga dhexdiisa ayay ahayd waayo calaa albisaad buu haddii kale odhan lahaa gogasha lama dhex lugahayee oo ma dhex geli kartide waa la dul lugeeyaa gogasha kolka wuxuu tilmaamayaa wuxuu kaga nafta oo axabu laga jecel yahay ilaya aniga min nafsii naftayda qaamat weyba istaagtay tudallilunii tiyo ii hadhaynaysa wa min cajabin waxaa lala yaabaa waxa wax lala yaaba ah shamsun cadeed tudallilunii ii hadhaynaysa min ashamsi cadeedda iiga hadhaynaysa cadeed cadeed iiga hadhaysay waaba yaa buuri naftan yaruu ammaanayo ee cadeedda uga hadhaysay ayuu xagga quruxda cadeed ku tashbiihiyey agga iftiinka ayuu cadeed ku tashbiihiyey kolkaasuu yidhi waxaan wax hortayba la arag abuu yidhi cadeed weligaa miyaad aragta cadeed kaaga hadhaynaysa adigu isweydiiyo cadeeddu hadh miyay samaysaa waxa wax u ha nuur oo dhani hadh miyuu leeyahay cadeedani hadday hadh samayso ma hadh baad u baahan lahay hadday cadeed kale halkan timaadayda dhex marto mayna kulaylku kusii kordhinayo weligaa maad aragtay buu ku yidhi cadeed cadeed kaaga hadhaynaysa haddaba waxaad fahamtaa lafdiga shamsaa luqada macnihin u naqaanin macnihiibuu ka rarayoo macno kaloo u bixiyey labadaa shamso midna waa xaqiiqa oo macnihiibuu uga jeedaa ay saxda ahaa midna waa majaas oo macnihii saxda ahaa macna aan ahayn buu uga jeedaa ma kala saari kartiin labada shamsita majaaskaata se xaqiiqada ah ma kala saari kartiin su-aasha haddaan idin haddaan takliiliya idin idhaa ta dambe ayaa maxay ah majaaska ma ta dambe ta dambe ayaa ah majaas ta dambe ayaa majaasa miya ta hore weeyaan majaaska iska ilaaliya waa ta hore wa min cajabin waxa wax lala yaaba ah shamsun cadeed tudallilunii ii hadhaynaysa iyadu mina shamsi cadeedii saxda ahayd iga hadhaynaysa kolkaa ta dambana waa xaqiiqadii ta horena waa majaaskii qaala albuxturi yasifu mubaaraata alfatx ibni khaakaan yaasir ninkani wuxuu tilmaamayaa fatx ibni khaakaan oo mubaarase la sameeyey asir kolkaasuu yidhi
ولم أرى درغامين أشتق منكما عراكا إذا الهيابة النكس كذبا هزبر مشى يبغي هزبرا وأغلب من القوم يغشى باسل الوجه أغلبا
wuxuu yidhi falam ara weligayba indhama saarin dirqaamayni laba libaaxo astaqa minkumaa idinka idinka run badan ciraakan xagga cidhiidhiga iyo dagaalka weligayba laba libaaxo idinka cajiibsan maan aragbi idal hayaabatu ragga fulaydiihi anniksu ee wada daciifkiihi kadaba markay beenta sheegaan markay baqaan libaaxyada isku soo hadha weligay libaax idinka run badanba maanan arag hizabrunkani waaba libaax mashaa wuuba lugaynayaa yabqii kiioo raadsanaya hizabran libaax kale wa aqlabukani waxabay weeyaan libaax min alqowmi qoomkuuna ka tirsan yahay yakshaa wuu daboolayaa baasil alwajhi mid dee wejigiisu baasil yahay geesi أغلب هذا اسم أغلب هو اسم الباحة واسم من اسم الأسد أغلب حب هيك نايونيا هذا به زبر مشى يبغي زبر سماكي لبدا هزبري مدنا ومجاس مدنا وحقيقة كهوري ما أركيسا هزبر كهوري كهوري وحق ومجاس هزبر كدنبنا وحويا حقيقة ويا labada aqlab aqlabku waa magac magacyada libaaxa ka mid a oo awoodda ayuu ka ayuu kinaayo ka yahay labada aqlab midna waa xaqiiqa midna waa majaaz aqlabka hore ayaa majaaz ah waayo qariina meesha taalo min alqowm buu raaciyey wa aqlabu libaax min alqowmi haddana qoomka ka tirsan waa nin geesiya idhaha weeyaan oo yaqshaa daboolaya baasililweji oo aqlaba isna libaaxuuni waad aragtaa halkaana xaqiiqiya xaqii xaqiiqiya majaas baa isdhex degay waynu kala saarnay adnigana iskaga kaa dhex daadanaya wa qaala almutanabbi mutanabbi baa isna yidhi waqad saqada madarun kiiu roob ku da-ay calaa sayfi dawla roob baa sayfu dawla oo weligiiba waa maani jiray roob baa dhexda ka soo helay roob kolkuu helay ayuu mutanabbi gabay inuu sameeyo damcay kolkaasuu yidhi لعيني كل يوم منك حظ تحير منه في أمر عجاب حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا السحاب على سحاب وحا وحلا لا يابا أبوي لعيني إنها يقا وحا هذا كل يوم مالين كسته منك عديك وحا وقا هذا حظ دير مالين كسته وحا لا يابا ما نشيء ما يشيء لكو أرك تابو ليسي في دولة تحيروا حذف احتتائين بلو يقانا هلقا صرف يقول يقانا حذف احتتائين بمعنى تتحير تتحير منه وحا لورا واي وريريسا ايشو في امر امر باي كو وريريسا جاب اد يا بدن امر يا بدن باي دو كو وريريان با هلكن يالب كليه امر الله يا تلو امر كاستو وا محي امر كاسي حماله ذا الحسام وسيفتني حنبارك اي حنبارتي على حسام سيف كله سيفتن حنبارتي سيفتا كله لبدا سيفود اس حنبارتك مياد garanaysa سيف الدوله اي سيف ديسي ayuu leeyahay waxa wax lala yaabo ah oo ina hortay ishaydu arag seef seef sidati weligaa maad aragtay buu yidhi ximaalatu dalxusaam calaa xusaamin seeftan miyaadan arkayn buu kuleeyahay seefta sidata waaba amakaag waa mawqicuda saxaabi calaa saxaabin miyaadan arkayn buu yihi daruurtan da-aysa daruurtan ku dul da-aysa daruur daruur ku dul da-aysana miyaad aragtay buu yidhi waaba kan kan hortii lama arag buu leeyahay haddaba labada xusaam ma arkaysaa xusaam iyo xusaam midina waa xaqiiqa midina waa majaas xusaamka majaaska ma garanaysaa waa ka hore ximaalatu daa kan xambaaridiisa alxusaami ee seefta ah calaa xusaami seef kale uu xambaaray kolkaa ximaalatu dalxusaam aad arkaysaa calaa ximaalatu dalxusaami calaa xusaami cafwan dalxusa xusaamka hore waxa weeyaan xaqiiqo weeyaan xusaamka dambana xusaamka dambana waa majaas ka hore ayaa xaqiiqo ah oo seeftii saxda ahayd ah seeftan lagu xambaaray buu leeyahay calaa xusaami seef kale deeta wax lagu xambaaraya waa ayo waa sayfu dawla sayfu dawla seefta sita kolkaa xusaamka dambe waa sayfu dawla oo wuxuu leeyahay sayfu dawla xagga madaha iyo casiimada laftarkiisaaba seefka buu leeyahay acdaad iyo gaalada siduu u laayo waaba seef ximaalatu dalxusaami calaa xusaamin wa mawqicu da saxaabi calaa saxaabi buu yidhi oo daruur daruur ku da-aysan in ku barartay buu yidhi labada daruurood midna waa majaas midna waa xaqiiqo weeyaan ma kala saari kartaa ta majaaska iyo ta xaqiiqada ah labadaa daruurood markaynu eegno wa mawqicu da saxaabi calaa saxaabin eg ka hore waa xaqiiqa ka dambana waa majaas oo calaabuu wata hadii wa mawqicu daa kan di'idiisa asaxaabi ee daruurka ah calaa saxaabin daruurkan inuu kusii duldaayo ninka sayfu dawliihi xagga waxbixinta iyo deeqsinimada waaba daruur buu leeyahay daruurtu inay garab martay ahayd inaa daruurta guudiyo xagga xagga kolka gaalada iyo acdaada siduu ku yahayna waaba seef seef ba inuu qaatay iyadana mayna ahayn buu leeyahay kolkaa indhahaygu waxay la yaabaan ayay maalin kasta ninkan kala kulmaan buu leeyahay وقال البحتري بحتري بقى اسنا قابي قانا دردي بقصة نقضي إذا العين راحت وهي عين على الجواء فليس بسر ما تسر الأضالع إذا العين وهاش إيش يبوك ويلي راحت هطي أهاتو والحال هي يدو عين إلها عين جاسوس أي تهي على الجواء ملوك أي جاسوس كتهي فليس بسر وحسر نقنا يا مجرو فليس بسر سر من نقنايو ما تصر الضالع waxaan feedhaha ku jiraa waxba sir maaha buu leeyahay wuxuu tilmaamay nin aad u ilmaynaya ayuu tilmaamay ninka aad ka u ilmaynaya buu yidhi ishaadani hadday basaas noqoto buu yidhi waxaan laabta ku jirana ay basaasayso dee waxaa laabta ku jiraa wax kuu qarsoon ma noqonayo tusaale ahaan ishu hadday ilmadii dayni weydo waxa laabta ku jira maa la garanayn wuxuu yahay haddaad ilmaysid un ka warran inaad warwaraysid miyaan la garanaynin wuxuu ku leeyahay ishaadii baa ku basaasaysa ishaadii baa basaas kugu noqotay haddii aadi ishaadi ay ilma dahin weydo waxaan feedhaha kuugu jiraa wax qarsoon maaha ishaa sheegaysa buu leey ummadda u tilmaamaysa haddaba muhim labadaa cayn iyo cayn baa dhex dhacday labadaa caynood midina waa xaqiiqa midina waa majaas ma kala saari karnaa ta xaqiiqadiiyo ta majaaska ah ta hore ma arkaysa idalcayn kolkaynu nidhaahno waa ishii saxda ahayd oo waa xaqiiqa iyadu waa ishii caadiga ahayd wahya caynun tadabe ma arkaysaa caynun tadambana waa basaaskii oo jaasuuska maxaa loo yaqaanaa cayn baa la yidhaha luga alcarabiya waa basaasidaha hadday ishani basaas noqoto buuyi hadday ishu hadday cayntu cayn noqoto labada caynood muxuu uga jeedaa caynta hore ishii buu uga jeedaa tadambana basaas hadday ishaadu basaas noqoto ay adiga ku basaasayso dee waxa laabta kugu jiraa ma qarsano buu kuleeyahay waana runtiiyo hadday ishu ilmayso dee murugtiibaa ayaa muuqanaysa إذا العين إيش بكيري راحت مركا أي أهاتو وهي عين يضع بصاصة على الجواب مروك بي بصاصة أتهاي فليس بسر وح قرصون معها ما تصير الأضالع وحن فعلوها أي قرينة يا وح قرصون معها بو وحن فعلوها كجراء وح قرصون معها بو كلية هذا هو وحن دين شيغية أفر تاتو سالي نقاضني صدح ذا تسالي هوري صدح ذا مجاسك كجراء على قديس مشابهة أهي مثل كستوكل قد يكتب مشابهة kolka saddexda tusaale hore maxay noqonayaan isticaara kan ugu dambeeya ma arkaysaa caynta ugu dambaysa calaaqadu mushaabaha ma aha oo isha kolkii basaas aynu ku idlaaqno dee ishiiyo basaasku isma shabahaan laakiin calaaqadu waa jus-iyo oo ninka basaaska ihi muxuu wax ku basaasaa aaladu wax ku basaasaa waa isha saw maaha kolka aaladiiba magac looga dhiga waaba caynba waaba ilbaa lii waayo ninka basaaskii waa nin meelaha intuu soo wareego indhaha wax ku eegeega raad iyo intaa waxbuu eegaya iyo wuxuu arko kolkaa ninkii basaaska ahaa ee kulliga ahaa ee xataa ishu ku taalay xubinka koobaad uu basaaska u adeegsaday il bay noqotay xubinkiibaa magaca looga dhigay gebigiisaba cayn baa leh waaba ishaadaaya un magac lagaaga dhigo ama dhegtaadaaya haddaad namaam noqoto dee udun maan lagu odhanaynin haadaa udun maan lagu odhanaynin namaam namaamku wuxuu ka shaqeeyaa sanaha xanta ummadda u kala qaada dee udun baa lagu odhanaya waad aragtaa baan filaya albuxturi undur warbalniyo waxaad ila eegtaa إلى الشطر الأخير بيت بيت وجودا بيا بريلاك وفي البيتين اللي بدأ بيت كتيرة الأولين الأولى الأولين آخرين تجد واحد هلس أن كلمة الشمس استعملت إلا استعماله في معنيين لما معنى إلا استعماله أحدهما متكود المعنى الحقيقي ويان أو للشمس عدد أصب ناري الذي كاسو تعرفها أدقرانيسو وهي التي تويان تظهر كصباح في المشرق مشرق كصباح صبحا صباح به حق برقي كصباح ذا بكوي وتختفي قرصونتا عند الغروب قرقا يسيدا عيسى مساء قلبتي وثاني كثاني هنا إنسان روح ويان وضاء الوجه وجهي سؤال ويفتيميو يشبه الشمس عدد وشبهها في تلألوي حق ودودك وهذا المعنى معناها غير حقيقي توامد مجازة وإذا تأملت هذا ذاكتو رأيت واحد أركيسا أن هناك هالقائن وهذا صلة على حديد إيو وعلاقة علاقة بين المعنى الأسلي معناها أسلي أو للشمس عدادة أصق ناري إيو والمعنى العارض الذي استعملت فيه كاس الله استعمالي أو ده إنسانك وضاقة أها وهذه العلاقة علاقة هي المشابهة ويا كل كان مجاز كيسمحون قضية استعارة لأن شخص شخص الوضيء الوجه وجه جيسو افتيميا يشبه الشمس عديد شبهها في الاشراق حق والولك ولا يمكن سورتقالنا معها أن يلتبس عليك إن اسكاك هذا سمو الأمر أمرك فتفهم فهم من شمس فت... فتفهم وتفهم إيسا من شمس تضللني المعنى الحقيقي بتكشم كفهم إيسا وللشمس أصبنا علي لأن الشمس الحقيقة لا تضلل وحلا وحي عريسة ما جبته فكلمة تضللني إذا تمنع وحي من عيسى من إرادة المعنى الحقيقي من عيسى ومجاز كي هذا لصعب شمس تضللني ما أركك شمسدا شمسدا ما أركيسا وبركت وكلمتي مجاز كهي مركب كوبات محد كفهميسا من شمس تضللني محد كفهميسا المعنى الحقيقي ولا الشمس لا كفهميسا معنى حقيقة لها لأن الشمس على الحقيقة لا تضلل فكلمة تضلل هضبا إذا تمنع وحي من عيسى من إرادة المعنى الحقيقي معنى الحقيقي هاي الشمس دي عادي هاي اللي وجد شيء أي من عيسى ولهذا تسمى وحى لقوم عابا قرينة با لقوم عابا دالة كتسنيسة على أن المعنى المقصود معناها المقصود لي هو المعنى الجديد إنه يهي العارض عارضها وإذا تأملت هذا يكتب البيت الثاني هذا يكتب أو للبحتري أسق ناطي رأيت واحد أركيسا أن كلمته زبرا أثانية إثانية يراد بها الأسد اللوجيدو الحقيقي وأن كلمته زبرا الأولان يراد بها الممدوح اللوجيدو الشجاع وهذا معنى ويان غير حقيقي ورأيت وح... ورأيت واحد أركيسا أن العلاقة حقيقة وبين المعنى الحقيقي وللأسد هي والمعنى العارض هي المشابهة إنه في شجاعة وأن القرينة قرينة المانعة من عيسى من إرادة المعنى الحقيقي للأسد هي يدنا أن الحال حالك المفهومة اللي فهمي من سياق الكلام اللي فهمي ونبدأ الأمانية وأمانة إلها تدل وحي كتوسينيسا على أن المقصود اللي جيده المعنى العارض ومثل ذلك كاسو كلمبا يقال لأورانيا في أغلب من القوم إيو باسل الوشي أغلباء أو كهرانا محينو ندي أغلب كهرانا محينو ندي أغلب كهرانا ومجاس بينو ندي كدنبرا وحضرتا فإن ثانية ثانية تدل وحي كتوسينيسا على المعنى الأسلي وللأسد والأولانة تدل على المعنى العارض وهو الرجل الشجاع والعلاقة المشابهة والقرينة المانعة من دلالة المعنى الأصلي هنا لفظية تنوى لفظية وهي من القوم وأغلبه من القوم سمينا له. من القوم كاير وياه تستطيع واحد أوليسة بعد هذا البيان عضينتها كدي أن تدرك إن أدقرته في البيت الثاني بيت ثاني أو للمتنبي هذا أن كلمة حصام الثانية كلمة حصام الثانية استعملت إن لا استعمالي في غير معناها الحقيقي لا استعمالي لعلاقة المشابهة لا است- لا استعمالي في تحمل الأخطار حق أخطارته حملك وحمليه والقرينة تفهم ولا فهمه من المقام من المقام بلغ فهمه وفهي حالية ويان ومثل ذلك أيا كلمة صحابنا الرنسة الأخيرة فإنها استعملت ولا استعمال لتدل إني كتسسو على سيف الدولة لعلاقة المشابهة على قدم مشابهة أنا أي كتسسو وبينه وبين الصحابة هذا في الكرم بين إسكيل شبهان حق الدقل والقرينة حالية أيضا طال بعضنا قرينة وحالية أما البيت البحتري بيت بحتري مياه فمعناه معنيهيسو أن عين الإنسان ننك إنسان كان إشيسو إذا أصبحت مركي نقطه بسبب بكائها وهنت آوذي جاسوسا كل نقطه على ما في النفس أي جاسوسيسو أو من وجد ملوك إيو وحزن ورور فإنما تنضوي عليه النفس وحنفت أي قرين سو منهما ورور كأي ملوك تائه لا يكون سرا مكتوما سر قرصان معها فأنت ترى أربو حضرتك أن كلمة العين الأولى استعملت إلا استعمالك في معناها الحقيقي لا استعمالك وأن كلمة عين الثانية استعملت إلا استعمالي في الجاسوس لا استعمالي وهو غير معناها الأصلي ويان ولكن لأن العين عينته جزء واقعي ومن الجاسوس كم هذا هو مشابهة ما أرى كوي هو مشابهة يا عين مثلا كان وحكو يدي ولكن لأن العين جزء من الجاسوس وبها أيو يعمل كسامي أيو كشقيا أطلقها محولي هلك وبها وبها يعمل إذا أيو كشقيا جاسوس كده إيش هم كشقيا أطلقها وإطلاقي عينتا وأراد الكل كل بوجهه شأن الع- وأراد الكل شأن الع- شأن العرب في إطلاق الجزء وحفي يعني هلقا تشبيهية وحل سوق قريو نسخ نسخوين كن كدون هداد هيسين هلقا كما هي شأن العرب أيضا ورانا يعني نسخوين قاعد إضافة لها ماذا يجين طبعات طبعات عين كما هي شأن العرب ما في لها هلقا يكون قرنان جرتين الدب يقول نقنينا كما هي شأن العرب عرب شأن يجيو سيدا أي أهيد في إدلاق الجزء جزء إدلاق ديسة هي وإرادة الكل وأنت ترى أدقنا واضركت أن العلاقة أو بين العين والجاسوس ليست المشابهة إنينا أهين وإنما هي الجزئية والقرينة عدانية من كل ما ذكرنا وحكستين صاشيقني أن الكلمات كلمتها شمس إيه زبر إيه أغلب إيه حسام إيه صحاب إيه عين استعمل ذن لا استعماله في غير معناها معنيه دي وحنا هين لا استعماله الحقيقي حقيقي اها لعلاقة إن لو استعماله هي وارتباط حبلي بين المعنى الحقيقي والمعنى العارض ودحية وتسمى وحا لغو مغعابا كل كلمة ومن هذه تنكمدة كل كلمة ومن هذه تنكمدة مجاز لغوي ما لغو مغعابا هذا سؤال يربا إنه صوفر رضي su-aashaas intaan sharaxa aqriyayna baynagu soo kordhay waxa weeyaan waxan calaaqa eh, waxan qariinada la yidhaahdo sheekhu marna xaaliyuu ina leeyahay marna eh, maqaaliyuu ina leeyahay ma alfarqu bayna alxaal eh, bayna alqariina alxaaliya walqariina almaqaaliya horta qariinada ma fahanteen qariinadu waa lafdiga ku tusinaya inaan macnahan macnihiisa saxda ahayd looga jeedo waxaa tidhi ra'aytu asadan yaktasil fi lxamaam asadka ma libaaxii saxdaa buurtaa looga jeedaa qariinada ku tusisay inaan looga jeedin waa maxay waa yartasil fi lxamaam qariinadu kolkay tahay lafdi lagu hadlay waxaa la yidhaahdaa maqa- eh, maqaaliya la yidhahdaa waa maqaaliya qariinada maqaaliya kolkay saasoo kale tahay haddii tusaale ahaan cali baan ka hadlaya wallaahi ina cali lakaana rajulan kada wa kada wainahu kada wa kada waa waxaan soo tiriyaba waxaan idhi un faqad faqad laqiitu baxran faqad laqiitu بحرا في الجود الله يلي وحن لك المي ضبا لك المي حاجة تيار فقد لقيت بحرا في الجود أما فقد رأيت بحرا قلت أنا ضبا مركي قلت أنا قلت أنا ليه نصر تقالها إنتي عالي لهي بينا ننتهي بكسو عليها واي الله جديد يا ميادر كيسا رأيت بحرا ضبا مركي قلت أنا لكن مقام كلكم مقام الملح يحي أو من علي الأماليس أما من عمر الأماليس لقيت بحرا قلت أنا ما بدي بقى لقيا غينا بيجي ما منكر ما بنجي kolkaana waxaa la yidhaha xaaliya baa la yidhahdaa waa xaaliyo tusaale ahaan siyaaqan kalaamka ayaa inoo sharxaya halkanna inay qariina tahay la diidaysaa in badda baddii looga jeedo waayo adigoo iminka ka sheekaynaya ninkaa iga soo horjeeda nimcaan la yidhaahdo anigoo la nimcaan waa nin dadaal badan oo kadaa waa kada nimcaan baan maanta ka sheekaynaya unbaa nin aan jirjiba saaxiiba ku haan jirno cumar la yidhaahdo unbaan idhi cumar baa maanta habsaamay miyaydan igu qosnayn waayo ninkana ka sheekaynayse ninka reer jigjiga maxaad sheekada usoo dhexgelisay soo maaha in cid garanaysaa ma jirin anigoo cali ammaanaya haddaan raa'itu baxran baddaa caadigaa uga jeedo dee waa layku qoslayaan waayo baddaama inaga kaba hadlayniibaa lay odhanaya ninkan baad ka hadlaysa ninkan hadalka ku taxdiida kolkaas qaniinada waxaa loo yaqaanaa noocaas oo kale ah xaaliyo lafdi sheegan maaha laakiin xaalka ayaa caddaynaya qaniinada xaaliyada iyo ta maqaaliyada waad kala haysataa baan malaynaya waa nooca الخلاصة أو القاعدة المجاز اللغوي مجاز كلغوي لو يقان هو اللفظ هرت واللفظ المستعمل لو أديكسدي في غير ما وضع وحي لو دجي له إساق غيرك لعلاقة بان لو أديكسدي علاقة ما قرانا إساق وحويا علاقة ومعناها إمك أدوغة جيدي هي معنيه مركة هوري لو أرنجري وحكا نحايا استوحفنا كنا حيسا مركة من جيسية ننتقل لباح ميان رب ميان رب يا وعيب ننتقل ولي لباح رب مايب ninka geesiga kulka libaax ku magacaabayo dee geesiga iyo libaaxa calaaqada ka dhaxaysa waa maxay geesinimo kana waa geesi kana waa geesi ninka deeqsiga kolkaan bad ku tilmaamayo badda iyo deeqsiga calaaqada ka dhaxaysa waa maxay waa aljuud haddaba eg calaa waa inay munaasabo isku lahaadaan mar kaste labadan labadan shay waa inay munaasabo isku lahaadaan hadday munaasabo isku leeyihiin unbaan ogon lahay haddayna munaasabo isku lahaynse ma odhan kartid oo jaa-a dee darabo maan uga jeedi karaa maji iyo darbi munaasab isku leeyihiin waa maya calaaqadu waa nooca calaaqadu haddaba waa mushaabaho kolkaas oo kale hadday doonaan qayb bacdi iyo kulli bay isku yihiin bacdi iyo kulli waa caynkii aan ka soo hadlayay yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim aayadda qur'aanka oo kale yajcaluuna asaabicahum asaabic waa jamcu isbac soo mahay asaabic fartu waa maxay ma intaasaa far la yidhah mise intaa soo intaa far lama yidhah ilaahay baa yidhi yajcaluuna waxay gelinayaan asaabicahum farahooda fii aadaanihim bal fartaada nin fartoo dhan dhegta gelin kara mu jiraan fartu saddexda xubnood dhegta may gelayaan maxaa dhegta gala xubin sow maaha haddaba isbacaa maxaa looga jeedaa fartoo dhan loogama jeedee xubin baa looga jeedaa kaana waxaa loo yaqaanaa waa majaas mursala waayo calaaqadu waa kulliyo saw caynta ruuxa idilishoo in yaroo kala tirsan sow maahay intii yarayda ka tirsanayd baynu ruuxii oo dhan ku magacaawday kolkaa eeg tusaale ahaan il baad magacawday ish waa in yaroo iga tirsan soo maahay gebigaygii baad u jeedaa caynta kolkii dee jaasuuska aad uga jeeday jaasuusku waa ruux meel intaan bacdi magacaabay baan maxay uga jeedaa kulli halkan asaabicna ilaahay intuu kulli magacaabay buu maxay uga jeedaa jusi buu uga jeedaa oo waa isku cagsi way iska soo horjeedaa inaad fahmaysiin baan u malaynaya calaaqada kuliya juz'iyay noqonaysaa almajaasu majaaska اللغوي إيه لغويه هو اللفظ هرتا يسقوا لفظك المستعمل لا استعماله في غير ما في غيرك لا استعماله وضع له لو دجيه لعلاقة بان لا استعماليا مع قرينة قرينة نوايا ما شتابه قرينة نوا محايد علاقة ومناسبة لوضع معنى كان حيث قرينة نوا محايد قرينة ولفظك إن المعنى سيه للو دجيه وحا مانعة مع قرينة مانعة وكينا له لفظك إن المعنى سيه للو دجيه وحديدية رأيت أسد كل كاميرا يغتصن تيري ويان taas qariina la yidhahdaa asadka iyo iyo iyo shujaaca iyo ninka geesiga shajaacada ka dhaxaysana calaaqa la yidhahdaa kala fahma calaaqada iyo qariinadu waa kala laba eh dad badan baan kala fahmin intaa لعلاقة با لو استعماليا مع قرينة قرينة معين حالائتا قرينة أو مانعة جيديسة من إرادة المعنى معنيه أجدديسة الحقيقية أدفتها والعلاقة علاقة أو بين المعنى معنيه أولا حيث الحقيقية والمعنى المجازي قد تكون واحدة قنصة المشابهة ومجاز بمحنة قنية استعارة وقد تكون وحي نقنيسة غيرها مشابهة غير كيد ومجازك محو نقنية مرسل والقرينة قرينة قد تكون وحي نقن كرتا لفذية ووقتي أنشيرين وقد تكون وحي نقن كرتا حالية نموذج قال أبو طيب حينما مرض بالحمى بمصر أبو طيب مصر بو بوغضي كناعة غندا قبطي أبيات أبو بغن أي زوتري وزائرتي كأن بها حياء فليس تزول إلا في الظلام قبل يقول بالله بتري وياه gabayga wuxuu kusoo gebagabeeyey fain amrad famaa marida istibaaci wain uxmam famaa xuma ctizaami fain amrad buu yidhi haddaan anigu bukooday famaa marida istibaaci sabirkaygii ma bukoonin haddaan anigu bukooday buu yidhi sabirkaygii ma bukoonin wain uxmam haddii aniga qandha ay qabatay oo lay qandhiyey famaa xuma ctizaami go-aankaygii lama qandhinin oo go-aankaygii qandha ma qabanin buu ku yidhi haddaba marida iyo amrad najaas iyo xaqiiqa ku kala jiray ma garan kartid xumo iyo uxmam majaas iyo xaqiiqa ku kala jiray ma kala saari kartid fa in amradda hore haddaan bukooday sow maaha sow isagu ma bukoon karo oo macno saxa maaha dee kolkaas mayna xaqiiqa ahayn fa in amraddo famaa marida istibaari sabirkaygu ma bukoon buu yidhi sabir bukooday maad aragtay weliga sabir bukooday miyaad aragtay ta dambe waa maxay kolkaa famaa marida istibaari waa majaas wa in uxmam aniga hadday qandhay qabatay buu ku yidhi famaa xuma ictizaami go-aankaygii qandha ma gabanin uxmam isagu sow ma qandhaban karo waa xaqiiqa فما حمى اعتزامي ictija- go-aanka yidhi ma qandhoonin buu ku yidhi go-aan qandhooday miyaad aragtaa ma qandha ay qabatay kan dambena waa maxay kolkaa isaguna majaas buu noqonayaa kolka waad aragtaayo taxliil buu kuu samaynaya حارة التسريحية والمكنية وحدون يا شيخ وينو ينشرح استعارة مصرحة اه هي استعارة مكنية اه هي فرق قوله يا نوع أبو نقريو الأمثلة تصال يوبين الصينية قال تعالى إلهي وحيري كتاب كنوا كتاب أنزلناه أن نسودة النجم إليك أديك محمد وأنك بسودة جني لتخرج إنك كسارتد الناس ضدك إنك كسارتد أيانك بسودة جني من الظلمات المذوية إلى النور النور نأدو سارتد وحين قرأنا استعارة تسريحية هي استعارة مكنية ديه إن إن لبضوا بمجاسك كتر سيهين لبضوا دبوا قيمتي مجاسك قار أهان وقيمتي استعارة إن كسوا برني لبضوا دبا انت سكمل سيهين haddaba waxaa jira kitaabkani dee sidaynu garanayno waa kii afraade rasaa'ilkii iyo kitaabtii ka horreysay waxaynu ku soo barannay isticaarada kayfiyatul ijraheega iyo isticaarada makniyada ah iyo tan musaraxada ah farqiga u dhaxeeya iyo noocay kala noqonayaanba waad soo barateen waa iidaax haddaba kitaabkan waxaynu ka kororsanaa kitaabun anzalnaah waa kitaab aanu soo dejinnay ilayka adigana aanu kugu soo dejinnay litukhrijo ayaanu u soo dejinnay inaad ka saarto annaasa ummaddan inaad ka saarto min adulumaati madowga iyo dulumaadka ay ku jiraan ila nuuri nuur a inaad u saarto ayaanu kugu soo dejinay aayaddaa qur-aanka ah waxaa ku jira laba lafdi oo macnihii loo yaqaanay macno aan ahayn loo isticmaalay calaaqo meesha taalla oo labada macno u dhaxeeya aawadood iyo qariino saarifo ah oo iyaduna meesha taalla waa majaas labada lafdiba majaaskaas calaaqadu kolkay noqoto mushaabaho isticaaro isku bedelaya sidaan shalay soo barannay labada lafdiba waa laba isticaaro isticaaradaas labaduba musaraxay ka kooban yihiin dhegayso labada lafdi waxay noqonayaan waa dulumaadka iyo nuurka weeyaan haddaba lafdiga dulumaad ah dulmada waxaa la odhan jiray madowga kan habeenkii aynu aragno kale kaasaa dulumaada haddaba nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam saynu dareemayno ummadda intuu habeenka ka kaxeeyo maalin ma geen ma geynaynin intuu madowga kaa xereeyo iftiinun kuma geynaynin kolkaa lafdigan dulumaad ah dee madowgii aynu naqaanay maahe waa jahligii iyo kufrigii weeyaan jahligii kolkaa jahligu waa wax madow isaga laftarkiisuba de laakiin ma madowgii aynu naqaanayba waa maya adulumaad haddaba halkaa isticaara ku jirta isticaaradu inta badan tushbiih bay ku dul binaysantaho waxa mushabbah ah jahligiibaa mushabbah ah waxa mushabbahun bihiya waa dulumaadkiibaa mushabbahun bihiya waxaa la ideecaystay jahliguba inuu yahay qayb ka tirsan dulumaadka uu dulumaadku laba qaybood yahay qaybtan dee aynu naqaanay ishu qabatee madowga habeenkii iyo qayb ayna ishu qabanin oo jahli la yidhaah kolkaasaa magicii mushabbahun bihiga mushabbahun bihigu dulumaad buu ahaayo ma garan magiciisii baa la soo caariyeystay mushabbahun bihiga magiciisii dulumaadka ahaa waxaana loo soo caariyeystay mushabbihii jahliga ahaa haddaba lafdigan dulumaadee meesha inoo qoran waa lafdi mushabbahun bihiga inta laga soo caariyeystay mushabbihii loo soo caariyeystoo macnihiisuu yahay jahli litukhrija inaad saarto annaasa dadka inaad ka saarto min adulumaati jahliga kolkaa dulumaadkani waa jahligii jahligii madoobaa inaad ka saarto idhaha weeyaan waa lafdi macnihiisi macno aan ahayn loogu isticmaalay haddaba halkan isticaarada taalla lafdiga sheegan eeg isticaarada waxa shardiga oo la yaqaanaa mushabbih iyo mushabbahunbihigu ma wada sheeganaadaan labadooda lafdiba ma wada sheeganaadaan haddii mushabbaha iyo mushabbahunbihigu ay wada sheegan yihiin isticaaro meeshaasi ma taalle tashbiih baa yaallabaa la yidhaha muxamedun bedrun haddaad tidhaha muxamedun bedrun iminka muxamedna waa mushabbah bedrina waa mushabbahunbihi labaduba haddii magacoogu uu wada sheegnaado isticaaro ma aha ee waa maxay waa tashbiih cinda aljumhuur sacdudiinu taftaazanigun baa ogol ina isticaaro noqon karayso waxaa jira haddaba kolba mid baa sheegan isticaarada tasriixiyada wayna leeyahay mushabbahun bihiga lafdigiisaa sheegan daa'iman isticaarada musaraxda ah maxaa sheegan mushabbahun bihiga lafdigiisaa sheegan maxaana xadfan mushabbaha isticaarada makniyada ana waa cagsi oo mushabbahaa sheegan mushabbahun bihiguna wuu xadfan yahay haddaba imika aayaddaa qur'aanka ah waxa mushabbihiihi waa jahli jahli baa la shabahay waxa mushabbahu bihigiihina waa dulumaad ayaa xadfan haddaba mushabbaha lafdigiisii jahliga ahaa ayaa sheegan mushabbahun bihiga lafdigiisii dulumaad ahaabaa sheegan mar kastoo mushabbahun bihiga lafdigiisu sheegan yahayna isticaaradu waa maxay waa tasriixiya weeyaan haddaba lafdigan mushabbahun bihigee sheegan ha u fahmin in mushabbahun bihigii looga jeedee mushabbihii baa looga jeedaa lafdiga mushabbahun bihiga daa'iman isticaaradu kolkay makniye musarraxo tahay lafdiga mushabbahun bihiga mushabbahaa looga jeeda oo eega imika dulumaadkan dulumaadkii saxda ahaa loogama jeedee jahli baa looga jeedaa litukhrija inaad saarto annaasa dadka inaad saarto min adulumaati jahliga inaad ka saarto ila nuuri nuurna aad u saarto waxaad dareentaa aayaddan haddaba halkan dambe ila nuur ah isna isticaara halkaana ku jirta isticaaradaasi xaggay kaga jirtaa waa lafdi macnihiisi macno aan ahayn loo isticmaalayo nuurku wuxuu ahaa waxan indhuhu uu qabanayo sida maalintii oo kale iyo nuurkan dee nuurkan aynu naqaano ayuu nuurku ahaa haddaba waxa mushabbah laga dhigay sidaynu garanayno iimaankii iyo akhlaaqdii saxda ahayd iyo islaamnimadii ayaa mushabbaha islaamnimadii iyo iimaankii iyo akhlaaqdii dhabta ahayd baa mushabbaha mushabbahun bihiguna waa nuurkan ayuu mushabbahun bihigu ahaa ayaa xadfan haddaba mushabbihii baa xadfan oo islaamnimadiia ayaa sheegan mushabbahun bihigii oo nuur ah nuurkanna yaa looga jeedaa imika mushabbihii baa looga jeedaa ahaa islaamnimada aayaddaa qur'aanka ilaahay wuxuu ku mani sheeganayaa nebiyullaahi moxamed inuu kitaab u soo dejiyey ilaahay sababtiibuu caddeeyey oo kitaabka waxaa loo soo dejiyey inay ummaddu ku dhibaatooto maaha waxaa loo soo dejiyey ma aha inay habeenkiina kusoo jeedo maalinkiina ay sidaad garanaysa ay dee ku oonto maaha waxa weeye kitaabka waxaa loo soo dejiyey litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur aayad aayaddan u dhiganta ayuu ilaahay ku hadlay subxaanahu wa tacaala طاهي ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكيرة لمن يخشى كتاب كنوا كتاب أنزلناه أن سودجني إليك أذيك أيان محمد سودجني لتخرج الناس سعدتك أغسارته من الظلمات الجهل إيا كفرك إلى النور إسلام نمائيو أخلاق نبقى أتوصلنا أبو غسارته استعارة هل قاطع الله لبا اللفظي أي لبا لبا استعارة كتبتها ظلمات إيا النور labadaba isticaara ku jirta wa qaala almutanabbi ninkii mutanabbi lo odhan jiray wuxuu yidhi waqad qaabalahu kiyuu ka hor yimid mamduuxuhu kuu ammaanayey wacaanaqahu oo qooroqooraystay welibana ayuu beydkan yidhi muxuu ahaa beydkani
فلم أرى قبل من مشى البحر نحوه ولا رجلا قام تعانقه الأسدود wuxuu tilmaamayaa falam ara buu yidhi weli ma arag qabli aniga hortay man masha albaxru cid ay baddu u soo lugaysay naxwahu xaggiisa walaa rajulan nin kalena maanan arag oo qaamata ay istaagtay tucaaniquhu iyadoo qooroqooraysanaysa alusdi libaaxyadu laba qiso ayaanan horay u arag buu yidhi ninkan